bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu hamiinfayla dhugunsidyaala ka dhowaada qodobada warkan hamiinamo idaacadda warsasiinhayta dagaal khasaare jeysadii oo ciidanka dowladda ayo al-shabaab ka dhex maray deegaanka lambar konton ee gobolka shabeellada hoose maalinta naafada adduunka iyo weyballa ka xusay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya puntland weyba ayaa sheegtay intii dili dagaalyaano ku tirsan daacisha howlgal ku dhan ee shabaabna weyballa ka bilaaway deegmada qasa dheere ee gobolka baaya akhbaaraadka banaanka dhugun sidyaal weybaa ku mid ahaa donald trump oo jebiyey siyaasadda maraykanka kureed markuus toosan la hadalay madaxweynaga taiwan shiinana weybaya ku dharaftay wadahadalada dhex mari donald trump iyo madaxweynaga taiwan iyo weliba dowladda suuriya weybaya qoobsatay dhul horlee
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
amiin fayle dhawan sidyaal markale hamiinamo sabte uu axadnaha kala hayda taarag dan iyo ka eedanta sadiida bilatum ilamaa diseembar sanadka lamada kuntumilita halasway bahayanahana ku mida qodobadii warkan hamiinamaadana ka dhowaada yoogi oo bisanga howlgallo ku dhan ee ururka al-shabaab iyo weybalaa sheegaha ayaa intila ku bilaawiy deegaana ku tirsan degmada qasar dheere ee gobolka baaya baabaahinta warkaasi dali muuse maxamed tarayanenhaya maamulka degmada qasadheer ee gobolka baaya weliba ay sheegeen intii dhowaan deegaanadii hoos go-an degmada qasadheer iyo ku bilaabo doonan ah howlgallo kudhin ee ururka al-shabaab howlgalladan yaa weliba iyo isukaalada doonana ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidamada booliska gaarka ee maamulka koonfur galbeed gudoomiye ku-xigeenka degmada qasadheer ee gobolka baaye cabdullahi xasan saney matarfiish ayaa weliba uuse sheegay in uljeedka howlgalladan iyo eyinga sidii al-shabaab lunkubiilahay ee deegaanada haddiiyo kukusugayin degmada qasadheera sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka degmada qasadheer ee gobolka baaye weliba uuse sheegay intii howlgalladan iyo nagada doonan ah howlgalladii inkahoogana ee laka qaada ururka al-shabaab ooyo in muddo iyo go'doomiyenga deegaano iyo degmooyin ku tirsan gobolada baayi bakool ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo ciidamo arkay oo koonfur galbeede oo doono tababara kubadi oo ciidamo bilaadan eh way ku sugan laakiin abaabul ee howlgaleed dub martifaasho raykijareema arkay goobiya dhalo arkay ilaa tumishan kilomitir aya diireen arkay ciidamo antikafilana ada xoog arkay arkay saasaa arkay tam wallaahi arkay meelo kale shacabka ku nool oo arkay kajoog arkay degmada kasugan howlgaladii arkay howlgali bilaawde arkay howlgaleen harmara arkay isa bilaawdeen ala degmooyinka kulli laakiin taasi oo nay dhato arkay irtifaac iyo nay huulo kormeere ilaa arkay tumishan kilomitir amiilas kormeere wax suugayaan goobaha arkay oo arkay dowladda roogtiyeeda anfaylate maalin kooryahay tiikureedda markii ururka al-shabaab iyo jidkan galanga ciidamo ku tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo kasii jeedanga degmada weejid ee gobolka bakoola meelasay oo ku dhaladay khasaare niska jaran dhimbisho iyo dhaawaca ooyo hawada deeranga lamadii dhina meelasay ka dagaalantii
ciidanka dowladda soomaaliya al-shabaab iyo geedka dagaalka dhex maray deegaanka lambar konton ee gobolka shabeellada hoose dagaalkan yaa ku mid hayi ku hoogan weybaana laashadaa inta ciidanka dowladda soomaaliya iyo weerarka qaadeen meeliyo roogeen dagaalyaano ku tirsan shabaabba guddoomiyaga deegaanka lambar konton cabdulaahi weefo oo la hadalay warbaahinta iyo sheegay inta ciidanka dowladda soomaaliya weerarka qaadeen deegaanka baryire oo roogan dagaalyaano ku tirsan shabaab islamarkaana meelaas uusa ka dhex maray dagaala guddoomigeesaas oo kale sheegay intay saraakiilla ciidanka dowladda soomaaliya guul ku deereen dagaalkaas waa ka guddoomiga deegaanka lambar qontog ee gobolka shabeellada hoose oo ku hadala dagaalkii dhex maray iyo i harakada shabaabba ayagaa ku baabaaay ayagaa ku jabsay ayagaa ku rafaaday wax weeraray soo qaadeen lambar konton afaarihiisii agtiisna ma imaanin meel toban kilomitr uu jirtaas dagaal ka dhacay lambar konton saaka waay dagaalka abaab saaka waay weli haddle ay maaragtay maxaa la yidhahdaa weli haddaan aruuri haynaa maaragtay ciidamadii hadda ay kasoo xaroonayeen malno saac kadib aa jawaab waafi aan ka bixi karnaa dagaalka yaa qaada marka maya maya meel maaleysanayeen oo yani maalmahaama lagu waardiyey lagu ilaalinaya saaka weerar lagu qaado hahe ha ha al-shabaab yayaana sheegay nintiya dagaal weyn iyo ka qaadeen deegaanka lambar konton ee gobolka shabeellada hoose dhinaga kalena ciidanka puntland yawaybayo xalay weerareen saldhig ciidamada galmudug jooga la hayeen gaalka aya waana laha sheegaha intuusa weerarkaas ku dhaladay khasaare niskajaara dhimashay dhaawac waa ku faysal dhaar xuseen oo ninghay faafahinta warkaasa wararku koyahay magaalada gaalka ee aroonto gobolka mudug ee sheegaha intii halay ciidamo la sheegay intay ku tirsiyiin haan puntland ee weerarka qaalada saldhigga dhexe galmudug kaasoo sukiyaala koonfurta magaalada gaalkacyo taliyaha saldhigga ee galmudug awel nuur roble yaa sheegay intii halay ciidamadan ku tirsan puntland ee weerarka ka qaadeen saldhigga galmudug islamarkaasina weerarkaas halay laaka qaadi galmudug iyo weliba usu ku badna ilaa iyo toban jeer tan iyo markii heliiskii la wada galay waxa hayo mustamac oo dhan ogyahay wey maaha wax hadda lagu keen baasha daalkula kedisaa maaha way ka warhayaan galmudugna aada waa warhaysaa puntlandna way ka warhaysaa wax qarsoon ma aha ma gara puntland way ka warhaysaa oo madaxda kaleetaa wargelisay dhowr jeer baa yii baalka xabad iyo joojiye maxay tahay xabadda way qaateen inay joojiyaan waana suurto geli weysay in xabaddaas ay ku guulaystaan inay joojiyaan puntland waxaa u baaqayaa nabadda laashka mugare dhibaatada orodkeeda marka ay bilaabato dhibaata bilaabato waxay la sugteen laakiin dhibaatada dhaxdoo qaadaysa heliiska beela caalamkii dowladda federaalk soomaaliya goobroga ku haya oo sukudhii magaalada gaalkacyo saraakiil ciidamada puntland weli maku hadalna wararkun galmudug ku baahayo ay sheegahayeen intii ciidamadiio iyo halay weerar ka qaadeen saldhigga galmuduga ciidan mahadsanyi faysal dhaayo xuseen yahay kaasi dhugunsadyaala ra-iisul wasaarada soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa weyba uusa sheegay intii dalka soomaaliya uusan baahanyi isbedel dhinaga hogaanka ee ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo ku mid ee musharaxiinta aansurug xilka madaxtinimo ee soomaaliya weyban uusa hadalkan ka sheegay magaalada kismaayo kureed markiiuusa la kulmi xubno lamada min ee dhowaan laga dooraday maamul goboleedka jubbaland ra-iisul wasaare cumar iyo weyba uusa sheegay intii la baahanye intii la fiiriyay hogaanka kore ee dalka io sida uusa anshaqayow islamarkaadna isbedel muuqata laga sameeyo cumar cabdirashiid ee saas oo kale sheegay haddii nagata haddii uusa nagada madaxweyne soomaaliya intuusa walbadan ku qabada doona afarta sano ee hadareerta dalka soomaaliya ra-iisul wasaaraga iyo saas oo kale weyba uusa sheegay inta qorshisha iyo kumidata intuusa shaqo abuuran sameeyay dhalinyarada soomaaliyeed ee roogaan dalka soomaaliya xuseen arxaanxiin runtii waxaa sharaf iyo runtii wanaag ii ah maanta inaan imaado jubbaland magaalada kismaayo aan kula kulmo xildhibaan dowlad goboleedkan ee hadda diyaarka u ah inay gutaan howshooda xildhibaannimo ee golaha shacabka iyo baarlamaanka soomaaliyeed halkaan kula kulmay musharax ahaan waxaan u sheegay barnaamijkayga ku aadan musharaxnimada iyo afartan soo socota sidii dalkan runtii lagu wada lahaa loo soo rogi lahaa xasiloonni siyaasadeed sidii dalka kan looga saari lahaa isqaqabsa dambeeto iyo madaxweyne iyo ra-isul wasaare ishaysta sidii ummadda soomaaliyeed isugu hayn lahaa dib heshisiin saxa looga yeeli lahaa sidii amni loo dhisi lahaa sidii nidaamka federaalka aan haysanno looga dhigi lahaa nidaam u shaqeeya dalka iyo dadka waxyaabahaas oo dhan aan isku soo qaadnay sidii dhaqaalaha ciidana loo abuuri lahaa dhaqaale dhallinyaradeed ee mustaqbalkooda uga dhex arkaan dalkooda marka runtii waxaan u sheegay inaan u taaganaya kursiga madaxweynenimo in muhiim ay tahay hoggaanka u sareeya ee dalka in dib loo fiidiyo oo laga wax laga bedelo sida uu hadda u shaqeeyo runtiina dalka kan uu isbeddel madaxweynenimo u baahan yahay sababtan ay tahay in isqaqabsi badan uu dalkan keenay dibudhac runtii aad u fara badan loo baahan yahay maanta qof garan karaa ra-iisul wasaare yacni spaceka iyo fursadda u baahan yahay inuu ku shaqeeyaysiin kara madaxweyne ahaanna hog kaas way bahaayay ra-iisul wasaaraga xukuumadda federaalk soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke waana musharaxan teelin xilka madaxtinimo ee soomaaliya gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadbanga ee soomaaliya abuukaate cumar dhagey oo la hadalay warbaahintii ay sheegay intii sanadkan lamada kuntum ilita iyo in dhaafa doogno doorashada madaxtinimo soomaaliya wayba u sheegay intiyo diyaar ayeen sidiiyo ka dhilahayd doorashada madaxtinimo soomaaliya islamarkaadna xildhibaanada baarlamaanka taradiyo lankubahana iyo xaadir eyen waybawse tilmaameentie kadadaalahayaan antiyo hadhamaystirman howlo kale ee hadda hay hirsan oo doorashada soomaali dhaman guddoomiga guddiga doorashooyinka dadman ee soomaaliya saasoo kale sheegay antiyan dhii doonanti sanadkan waa sanadka cusub ee lamada kuntum iyo todobada iyo in diiro korna doorashada soomaaliya dadka qaarkii arrimo badan ay ka walaacsan yihiin oo qaanuun ahaan ay ka kulanaan way jirtaa laakiin annaga waxaan rabnaa in hawshu ay socoto oo laysu yimaado oo ay shirkii qabsadaan oo xildhibaanada kale kusuuna ku soo biiraan oo sidaas aan ku soconno doorashadan waxaa loogu magacdaray doorashada laba kun iyo lix iyo tobanka macnaheedu ma aha laba kun iyo toddoba iyo tobanka inay aado wakhtigeeda in lagu qabto nidaamkiina la ilaaliyo xildhibaanada inay wada joogaan intaba waan ka shaqaynaynaa way socotaa waxaa isbarbar socda shahaadasiinta kuwii hore oo soo baxay waxaa isbarbar socda in la diiwaan geliyo waxaa isbarbar socda haddii la helo tiro sharci ahaan ay ku fadhiisan karaan inay kusii fadhiistaan oo isisii bartaan iyo waxaa isbarbar socda doorashadii kuwa dhinnaa marka marna hawshu ma noqonayso howl qabyo ah way isbarbar socotaa marka dadka soomaaliyeed ee ka fog meesha ama aragti qaanuun ku fiirinayo waxaan rabnaa inaan deeqsiino hadalkeena ah shirka iyo doorashooyinka wadakaliin in intay timaado timaado ay fadhiistaan ay shiraan oo la diyaargaroobo siyaasiyiinta hildoonka iyo walaawaybayo ku muujihayna anti mar kale dhiireedanin dhii korna doorashada madaweynenimo ee soomaali maadaama sidiioo sheegaan iyo aanmuuqana qorsho cad oo ka dhigaasa doorashada madaxtinimo ee soomaaliya ku dhowaad lama boqol oo xildhibaanka ilaaya hadda la dooraday waybana kolinshoonka horeey la filahaya inti uusa dhii toddobaadkan gudaashe sada maamulka baarlamaanka soomaaliya usa sheegahaya dhinaga kalena sanatar cabdiraxmaan sheekh maxamed faroola oo ku tirsan xubno manka kor ee dalka ayaa ku horjeesaday hadalha kuweri guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dalka cumar maxamed cabdulle dhegaya faroolaya isku diidi hadalkii hay inti xildhibaanada cusub iyo kooyaan magaalada muqdisho si oon qaadan kaararka aqoonsiga xubnoogii baarlamaanka soomaaliya waybawse sheegay intii uusa hadalkaas anhayna too ku hadala qof mas-uule islamarkaasna xildhibaanada puntland kaararsha aqoonsiga iyo habboonta inti la sheena magaalada garooba hadda guddiga doorashada ee guud madaxa looga dhigay oo asxiliyaha madaxweynaha ah qaraabada ay ugu wada xidid yihiin labadaba waa jirtaay wuxuu ku dhawaaqayay xamar ha yimaado xildhibaanadu gobolka banaadir intay tagaan sidaa ka shaqaysteen oo kaleema ha yimaadeen xabinta barlamaankii hore marka sheekanaa ka qaatay sheekooyin aan muujin maanta in caruur la hadlayo baameynka kasoo muuqanayo meesha waxaa la sameeyey electoral kumintii waa la sameeyey si kasadaa ku yimaadeen waxayna ku joogaan magaalo madaxweyne kuusay joogaan iyagaa ku dhawaaqaya doorashada sheekanayaasha uu sheegayo warqada ay sheegayeen halkaana sheegayaan aqoonsiga in halka usoo diraan sila ay jooga sida waqtigiisa hadda witness ku ahdaa jooga ma aha in gobolka banaadir intaa la tago nin walba isagoo iska yaacayo tagsiisii sii raaco hala ka raaco halkaa tagayo procedure baa jira dastuur aa wadanku leeyahay dastuurka maaha maalinka madaxweynaha la dooranaya nobody kaasay maanta madaxweynaha la dooranaya meel warkaas ku dhugun sida ay tan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo madaxweynaha la dooraday maraykanka donald trump iyo jebiyey siyaasad maraykan andegsanaydeed tobanaan sana kureed markii uuse la hadalay madaxweynaha taiwan onaya taas iyo horseeda korta khilaaf bileeran oo diblomaasiyeed oo shiino lagale kooxdiis anhowlan sidii ay xilkaan la wareegi lahayd yee sheegahayaan intiyo kuwada hadaleen xiriirka dhow ee dhaqaalo iyo ammaanka ee ku dhexeeya maraykankii taiwan master donald trump iyo markii danbowba uusa bartiis twitterkaha dhigay farin uuse sheegay intiuusa kuweeri madaxweynaha taiwana shiino yoen aragdii taiwan antii qayb ku eta dhulshay tallaabo kasta uusa maraykanka dhinakastan ku qaada way banaa lan araga koreenti taageero anfadiyaaye maraykanka iyo xiriirkii diblomaasiyeed anjartii taiwan sanadkii kun sagaal boqol toddobaatiy sagaalkii ku dhowaad afartan sano way banuusa qaaday walalanku werow siyaasada shiine iyo ana beljam uusan aqoonsidinti eeta dowlada keliya ee shiino leta dhina kalena shiinayo waybaya ku dhiriftay wadahadaladan dhinaga teleefoonka oo madaxweynaha la dooraday dalka maraykanka donald trump uuse lawaldhaday madaxweynaha taiwan dalka shiino yee taiwan aragdi gobol kumid ee dalweyne shiina balse gooni insurin ee xiriirka tooska ee donald trump uuse lawaldhaday madaxweynaha taiwan iyo wayba uuse jibiyey siyaasad hajirin haytay oo dhinaga diblomaasiyiinta oo maraykanka kala dhaqan jartay taiwana shiino iyo durbuba awaad toose aan gudbiday xukuumadda washington taasoo aan kuga hadalaasi wada hadalkuusi donald trump lagu eldhadi madaxweynaha taiwan wasiirka arrimo banaanka shiino iyo weetaanka donald trump ka tilmaamay khiyaano meenan sameeyana oo taiwan weeda ka dambeyntiina ciidamada dalka suuriya iyo xulafadii oo yeelaa ku waramaha intii uu qabsan deegaan degmo kale oo ka yaala bariga magaalada xalab qabsashadan degmadan jawaybaya kueesaya oo xalay iyo oo dhan madaafiic weyn laga turay bariga magaaladaasa ciidamada dowladda iyo hadooybaya si toosan maamulahayana jid muhiime oo iskiiraayi galbeedka magaalada iyo garoonka diyaaradoen kuwii magaaladaasa qabsashadan degmadan yawaybaya ku dhegantaantii boqolkiiba lixdan dhulkii falaagadaye ku tali jireen ee bariga magaalada xalab intuusa badi gacantaan galle ciidamada dowladda ciidamada dowladda suuriya oo kaaladahayan maleeshiyaad iiraan lala xiriir yahay i taageeraya ku heli dowladda ruushka kumanaan qof oo shacab iyo weli kuruurahayan galbeedka magaalada xalab ooyo dowladda maamulaasa warkii isin kula dareertan dhugun sidayaalaha miinamaada idaacadda warsan ee magaalada baydhaban taninkage warkasiid cali muuse maxmed teraya hasiin saare nanshuur ismaaciil axmeden isinla dareer siyaasi faysal dhaah xuseenna farsameeyay dhugun sidayaal intii warkan ka lamid ereedan ku kulmaan way basiinku tabaana sidaasiyo nabadgelyo